Guddoomiyaasha xaafadaha ama jiifafka deegaanka Dadaab ayaa loogu baaqay inay dhammaan qaybiyaan aqoonsiyada ay hayaan dadweynahana la gaarsiiyo. Guddoomiye ku-xigeenka Dowladda Dhexe u qaabilsan Dadaab Kulo Xaaji Ibraahin ayaana sidaasi faray jiifafka deegaanka Dadaab.
amar dawlad waxay idinku siisay hours Three days kibaandayaashan haddaad qaybini waysaan koofiya idinka adhuursanaya waa inaad ogaataan ingiya jiif waxii jiif meesha jooga kulli amar qaata
Ku-xigeenka jiifka dhagaxley location Xasan Maxamed Xasan ayaa sheegay inay meel fiican u marayso qaybinta aqoonsiyadii dhowaan lasoo gaarsiiyey dadka galay faraha qaxootiga laga saaray islamarkaana ay ku mashquulsan yihiin gaarsiinta adeegan dadkii lahaa.
maanta la labo ayaan kibaandhihii bixinaynaa dadkiina way way qaateen aniga ahaan locationkayga dhagaxli sublocation dhagaxli waxaa qaadatay eh, ilaa iyo boqol iyo xogaa boqol iyo konton iyo xogaa way qaateen kibaanahan ii soo gaarayna wuxuu ahaa laba boqol lixdan iyo labo inta hadda imaatay Een, aad iyo aad bay dadku u faraxsan yihiin dhanka kale wuxuu shacabka ugu baaqay inay soo doontaan aqoonsiyadooda islamarkaana ay qaataan kaarka codaynta dalka waxaan ugu baaqayaa dadweynaha locationkayga joogo oo faraha qaxootiga galeen oo dhammaan kibaandhahoodii heleen kibaandhihii listii meel walba ayaan dhignay waana maaragtay si ay dadkii u arkaan ay u imaadaan oo ay kibaandhahooda u qaasaan waxaan codsanayaa waxaan codsanayaa mar walbo inay noo imaadaan dadkii waan joognaa habeenii dhaar inay noo imaadaan kibaandhahoodina ay qaataan Een, waxaa kaloon ugu baaqaynaa dadka inay maaragtay kibaandhaha markay qaataan oo gacanta aan ka gelino inay waxaa socdaa kuuragoynti way socotaa inaan waxaan ugu baaqaynaa inay kuuraha goostaan si ay oga qayb galaan een, maaragtay mar alla markay doorashada imaato codeynta waddanka waxaan maaragtay ugu baaqaya dadweynaha madaxweynaha juhdi dheeraad uu bixiyey wuxuu wuxuu u soo celiyay xorradoodii ayagoo fara qaxooti galeen waxay ugu hiilin karaan maanta rabitaanka madaxweynaha inay kuuraha goostaan rabitaanka madaxweynahana ay ka dhaweeyaan taasna waan ugu baaqayaa waxaa kaloon u mahad celinayaa aad iyo aad ugu mahad celinaya ilahay baa mahad iskale ilaahay kasokow dadkii juhdi dheeraadka ku bixiyey dadkan muddada dheer rafaahsanaa oo mas-uuliyiintii ugu horeyso dr maxamed daahiye area m p oo wakti badan iyo juhdi badan geliyay arrinta iyada aad baan ugu mahad celinaya dadkana aad bay ugu faraxsan yihiin inay maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab